أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى وصلاة الاستسقاء تفعل عند حاجة الناس إلى السقيا من الله تعالى وصلاة الاستسقاء صلاة الروب دونتا تفعل صلاة سوال السمايا عند حاجة الناس ضدك باهدو ذا باهدا أكتدا هي صلاة السمايا إلى السقيا waraabin dadku ay u baahan yihiin min allaahi ilaahay xaggiisa in laga waraabiyo oo roob ilaahay uu siiyo ay u baahan yihiin xilligaas ayay sunno tahay salaatulistisqa tacaala ku dhahay sheekha wuxuu rabaa raximah llahu tacaala bacdamaa uu ka soo hadlay salaadihii khusuufeynkii qorax madoobaadka iyo dayaxa markuu madoobaado habka loo tukado salaadihii ciiddana uu ka soo hadlay sheekhu habka iyo nidaamka loo jideeyey oo loo tukanayo halkan wuxuu uga hadli sheekhu raximahu llahu tacaala salaadan la yidhaaho salaatu listisqaa waa salaada roobdoonta salaada roobdoonta goormaa la sameeyaa xilligee la tukadaa waa imise ragco iyo habka diintu ay u jidaysay in salaadaa loo tukado wuxuu ku yidhi sheekhu raximah llahu tacaala salaadan waxaa la sameeyaa dadku markay u baahdaan roob markaa keliyaha la tukan karaa dadku marka abaaruhu ay dhacaan oo jilaalku uu dheeraado oo dadkii xilliga roobku uu ka soo daaho xilligaas ayaa waxaa sunno ah in la tukado waxaana salaadan loo tukan karaa afraadan wa jamaaca si keli keliyana waa loo tukan karaa oo qofku keligii wuu tukan karaa si jamaacana waa loo tukan karaa oo ummaddu inay isku jamaacaystaan jamaacaday ku fadli badanta oo waxay ka mid tahay salaadaha ku fadli badan in la ysku jamaacaysto waxaa kaloo bannaan qofku inuu keligii tukadana way bannaan tahay lidaalika waxaa weeye qofku salaada istisqaha oo roobdoonta qofku marka uu salaadaa tukanayo waxay tusinayaan calaa quwati iimaanihi wa ihtimaamihi biumuuri lmuslimiin iimaankiisoo xoog leh iyo sida uu uga murgayo arrimaha muslimiinta uu uga murgayo waa naxariis naxariis qalbigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu geliyey wa hiya salaadan salaatu listisqaa ka salaati alciidi salaaddii ciidday la midtah habkii iyo nidaamkii aan ku soo marnay ee salaadda ciidda loo tukan jiray habkaasaa loo loo tukadaa salaadan la yidhaaho salaatu listisqaa oo waxaanu soo marnay iyadana waa sidaas oo kale qofku markuu xirto allahu akbar uu yidhaah toddoba goor inuu takbiirsanayo ragcada ugu horraysa allahu akbar allahu akbar allahu akbar uu leeyay ragcada labaadna wuxuu takbiirsanaa intuusan faatixada aqrin shan goor ayuu wuxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar uu leeyay habkaasaa marka loo tukada waa sidii salaada ciidda aanu ku soo qaadanay wa yusanu waxaa la sunneeyaa bacdaha bacda salaati alistisqaa salaada roobdoonta ka bacdi liljamaacati jamaacada waxaa loo sunneeyaa khudbataani laba khudbo in la aqriyo ayaa loo sunneeyaa jamaacada jamaaco haddii ay tukadaan salaadan roobdoonta waxaa sunno ah in markii salaada laga baxo ka bacdi qofka khadiibku uu istaago oo khudbo uu aqriyo laba khudbo inuu aqriyo sunnow khudbataani laba khudbo ayaa loo sunneeyaa in la aqriyo labadaa khudboo ka khudbatayhi khudbayatay ilciid ciidda labadeedii khudbo la mida habkii iyo nidaamkii aanu ku soo marnay ciidda marka la tukado waxaanu soo marnay in la sunnaynayo in la khudbeeyo khudbadaasi marka waxaa loo shardinaa shuruuddii khudbadii jumcada iyo tii ciidda oo kale oo khadiibku inuu daahir yahay in cawradiisu ay asturan tahay in labada khudbo dhexdooda uu fadhiisanayo waa habkii iyo nidaamkii khudbooyinka aan ku soo mari jirnay ilaa laakiin khudbadan salaadan salaatulistisqa ka dambaysa waxay uga duwan tahay tii ciidda anna alkhadiiba khadiibku yubdilu wuu bedelaa atakbiiraati takbiiraadkii wuxuu ku bedelaa bilistikfaar istikfaaruu ku bedeli waxaan soo marnay khudbada oo ciidda ka dambaysa oo la khudbo akhrinayo in sagaal goor lagu bilaabayo oo laleeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar khudbada ciidda laakiin khudbada salaada roobdoonta ka dambaysa sagaal gooruu khadiibku wuxuu ku bilaabi inuu yidhaaho astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah waa takbiirtii beddelkeedii wayatawajahu khadiibku wuxuu u jeestaa marka uu ducaysanayo oo dadka muslimiintana uu u ducaynayo lilqiblati qiblada ayuu u jeestaa fii athnaa'i alkhudbati khudbada dhexyaalkeeda ayuu qiblada u jeestaa khudbadaasoo athaaniyati ee labaad khudbada labaad dhexdeeda markuu marayo xilliga ducada la gaaro dhinaca qiblada u jeesan markuu khudbada caadiga uu akhrinayan intuu u jeesan khudbada markuu bilaabayo dadweynuhu ku soo jeesan sida xilliga khudbada jumcada oo kale dadweynuhu ku soo jeesan laakiin markii la gaaro marxalatu ducaa xilliga ducada markii la gaaro wuxuu u jeesanaa dhinaca qiblada leanna waxaa weeye qiblada ducadu waxa weeye waa dhinaca kacbada markaad ducaysanayso waxaa ugu fadli badan inaad u jeesato dhinaca kacbada wayaglibu wuu gediyaa khadiibku ridaa'ahu go-iisa wuu gediyaa wayajcalu wuxuu yeelaa khadiibku aclaahu acla ridaa go-a meesha ugu sarraysu asfalahu asfala ridaa go-a meesha ugu hoosaysa ayuu meesha ugu sarrayso yeelaa wayamiinahu yamiina ridaa go-a midigtiisana wuxuu yeelaa yasaarahu yasaara ridaa go-a dhinacii bidixa xigay ayuu midigtana marsiiyaa habkaas waa habkii uu samayn jiray nebigeennu sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam cinda alistisqaa marka uu duceeyo habkaasuu nebigu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam oo nidaamkan la samaynayo waxaa weeye khadiibku go-ii garabka u saarnaa ayuu meeshii korraysay wuu hoos marina meeshii dhinaca midigta u saarnaydna wuxuu xijinaa dhinaca bidixda u bedeli marka xigmada loola jeedo maxay tahy isbeddelka marada la bedelayo xigmada loola jeedo waxaa weeye waa tafaa'ulan biqalbi alaxwaal axwaashii inay isbeddeshay xaaladihii hore oo jiri jiro abaaraha ahaa in abaarihii ay aaran isku beddeli doonaan in ducadii ilaahay uu aqbalayo in ummadda naxariis ilaahay ugu beddeli doono abaartan marka waa tafaa'ul iyo samasaarsi tafaa'ul iyo samasaarsi nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wayucjibunii alfa'lu lxasanu waxa icjab gelinaya samasaarsiga wanaagsan qofku hadduu wax sameeyo khayr uu ula jeedo waa icjab gelin uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wayafcalu nnaasu dadkuna waxay sameeyaan oo dadkii meesha jooga iyaguna midlahu midla alkhadiib khadiibka sida uu sameeyey oo kale ayay dadku iyaguna samaynayaan walxaalay samaynayaan hum dadku jaalisuuna ay fadhiyaan dadkii iyagoo fadhiya ilaa khadiibkiiya taagan oo khudbadii iyo ducadii haya ayagu dadku iyagoo fadhiyay waxay samaynayaan habka iyo nidaamka khadiibku sameeyey oo iyaguna qof walba ahay cimaamadda iyo go-a garbaha u saaran ayuu dhinaca kale isaguna qofku u wareejin wayadcu llaaha ilaahay ayuu khadiibku baryaa oo ummadda wuu u duceeyaa tacaala ku rahaye siran min sirin si sira ayuu u duceeyaa wa jahran min jahrin si jaharana wuu u duceeyaa wuxuu ducaynaa duca uu hoos u dhigayo iyo duca uu la jahrayo labadaba labada ducaba waa isku dari khadiibku wa yu'amminu nnaasu dadkuna way aaminsadaan calaa ducaa'ihi ducaa'i alkhadiib khadiibka ducadiisa dadku aamiin ayay leeyihiin idaa wakhtigii aaminsanayaanoo jahara khadiibku hadduu kor u qaado oo uu la jahro ducada ducada markii uu la jahro khadiibku oo ay maqlaan waxaa sunnaa dadku ayaguna inay aaminsadaan oo yidhaahaan aamiin markuu duceeyaba wayadcuuna dadku ayaguna way duceeyaan lianfusihim nafafyaalkooda iyaguna way u duceeyaan dadka soo xaadiray jamaacada siran min sirin si sirahay iyaguna u ducaystaan dadku cinda israarihi israari alkhadiib israar wey meesha hamsada waan hoos dhigaynaa cinda israarihi israari alkhadiib khadiibka siraysigiisa agtiisa iyaguna way siraysanayaan khadiibku markii ducadiisii ay maqli waayaan oo ducadiisii hoos uu u dhigo qof walba isaguna ducaduu siraysana qof walba isaguna jamaacada ka mid a ilaahay uu baryo oo ducada hoos uu u dhigo hadduu kor ula jahrana aaminay leeyihiin way aaminsanayaan wa yusanu waxaa la sunneeyaa alguslu qubays ayaa loo sunneeyaa likullin mid walba ayaa qubays loo sunneeya kaasoo min alciideyni labada ciidood ka mid a iyo walkusuufi madoobaadkii iyo wal istisqaa'i roob doontii salaadahaas oo dhan waa sidii jumcadoo kale jumcada waxaan soo marnay in la sunnaynayo qofku inuu soo qubaysto maadaama jamaaco fara badan iyo dad fara badan uu dhex gelay salaadahan iyaguna waxaa loo sunneeyaa qofku inuu soo qubaysto intuusan soo aadin waa labada ciidood iyo salaada madoobaadka qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka iyo salaada roob doonta salaadahaas oo dhan maadaama dad badan iyo jamaaco meesha ay isugu tegayaan waxaa loo sunneeyaa qofku inuu soo qubaysto kitaabu ljanaa-isi haadaa midkani kitaabu ljanaa-isi waa janaasooyinka kitaabkoodii wey halkan wuxuu rabaa sheekhu raximahu llahu tacaala bacdamaa uu ka soo hadlay salaadihii sunnada ahaa iyo kuwii waajibka ahaa halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo salaada janaasada habka loo tukado iyo shuruuddeeda iyo nidaamka uu u jideeyey nabigeennu sala allahu calayhi wasalam janaasada waa salaada lagu sagootinayo looguna ducaynayo qofka meydka ah qofka meydkaa salaada lagu sagootinayo looguna ducaynayo ayaa waxaa la yidhaha salaatuljanaaza la yidhaha qof walbana waxaa muhim ah maadaama salaadaas hadduuba helo oo qofkii nasiib u yeesha waxaa muhima qofku mar walbaba intuusan dhimanin oo salaada aan lagu tukanin inuu horta isagu salaada tukan jiray salaadda inuu tukan jiray sidaasaa wanaagsan salaaddu waxay wax u tarayso oo qiimo weyn iyo ajir weyn iyo barakaad fara badan ay u yeelanayso waa qofku markuu marka horeba salaadda isagu waajibka ah uu tukan jiray oo iska bixin jiray amaa taariku salaadkii salaadda janaasada waa lagu tukan karaa haddii uu salaadda uga tegi jiray kasal iyo wehsi oo salaadda wujuubkeeda uusan diidi jirin laakiin nafaxaadka uu ka helayo qofkii ahlu salaadka ahaa oo salaada tukan jiray waajibka iska bixin jiray nafaxaadkaasoo kale isagu ka heli maayo leannahu intuu noolaa ayuu isagu markii horeba uu salaaddii ilaahay uu ka tegey oo taariku salaad uu noqon jiray kullu mayitin wuxuu ku yidhi sheekhu qof walba oo meyd ah kaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid a yejibu waxaa waajibaya qasluhu meydkaa dhaqiddiisii waa waajib wa takfiinuhu karfangelintiisiina waa waajib wasalaatu ku tukashana waa waajib calayhi meydka lagu tukado wa dafnuhu meydka aasidiisiina waa waajib afartaas arrimood ayaa qofku markuu dhinto waajib ah in lagu sameeyo afartaasna waxay ku waajibayaan dadka muslimiinta ah oo isaga ogaaday geeridiisa qofkaa muslimkaa dhimashadiisa ogaaday ayaa waajib waxay ku ah afartaa arrimood inay sameeyaan waa meydkii in la dhaqo waa waajib in la karfaniyo waa waajib in salaatuljanaaza lagu tukado iyo in la aaso afartaas arrimoodba waa waajib haddii dadkii muslimiinta ay wada dayacaan oo meydkii agtoodii uu yacni waajibaadkii aan lagu samaynaynin iyagoo u jeeda meydkii waajibaad aan lagu samaynaynin deegaankaa dadka degan oo dhan way wada dembaabayaan deegaankaa dadka degan oo dhan way wada dembaabayaan haddii waajibaadkan ay dayacaan oo meydka dhaqidiisii iyo aasidiisii iyo salaadiisii janaasada laakiin qaybo muslimiinta ka mid ah hadday afartan arrimood ay u istaagaan inta kale dembigii wuu ka dhacay liannahu salaada noocan oo kale waxaa la yidhaha fardulkifaaya salaatuljanaasadu waa fardulkifaayo haddii qayb muslimiinta ka mid a ay u istaagaan inta kale dembigii wuu ka dhacay laakiin haddii xaafaddaas iyo deegaankaas oo dhan ay dayacaan kulligood way wada dembaabayaan waxaana mar walbaba muhima qofku marxaladda noocaas oo kalea maadaama ay sugayso qof walba inuu u diyaargaroobo dhimashada dhimashada inuu u diyaargaroobo oo mar walba iyo saacad walba iyo daqiiqo walba uu xusnaado oo uu xasuusto waajib wey liannahu nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi dadka wuxuu ku kala miisaamay caqligooda iyo aragtidooda qofba qofka kale intuu ka xasuus badan yahay dhimashada uu ka caqli badan yahay ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskii tirmidi uu warinayay ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi alkayisu man daana nafsah wa camila limaa bacda almowt qofka caaqilka ah waa qofka isxisaabiya geerida wixii ka dambeeyana xasuusta uu yidhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam alkayis man daana nafsah waa qofka naftiisa xisaabiya qofka caaqilka ah wa camila lima bacda almowt wixii geerida ka dambeeyana u shaqaysta qofkaasaa caaqilhu yidhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam marka qofba qofka kale intay ka xasuus badan tahay dhimashada uga diyaar garoobid badan tahay dhimashada way ka garaad roon tahay wayna ka caqli badan tahay xadiidkii ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayay nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ku yidhi akiruu min dikri haadimi ladaat akiruu min dikri haadimi ladaat macaanka adduunyada iyo dhaldhalaalka adduunyada midka idinka jari doona xasuustiisa badiyuu yidhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam dhaldhalaalka iyo macaanka adduunyada midka idinka jari doona waa mowdkow waa dhimashada kaa xasuustiisa badiyuu yidhi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam yajibu gasluhu wa takfiinuhu wasalaatu calayhi wa dafnuhu ila shahiida qofkii shahiidka ahaa mahan shahiidkaasoo fii qitaali اlkufaari gaalada dagaalkooda ahaaday qofkii shahiidka ahaa oo dagaalka gaalada ku geeriyooday qofkaa isaga salaatu اljanaaza isaga lagu tukan maayo salaatu اljanaaza isaga lagu tukan maayo mana la mayrayo oo la dhaqi maayo leanna waxaaba la dooni dhiiggiisu inuu u markhaati kaco leannahu dhiigga isaga ka yimid xagga midabka wuxuu sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yahay midabkii dhiigga laakiin qiyaamaha markii qubuurta laga soo saarayo dadka shuhadada ah isagoo udug ka caraf badan dhiiggiisu ayaa la soo saaraa huu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka shahiidka isaga waxaan loogu tukanaynin oo janaaze aan lagu tukanaynin oo isaga aan la mayraynin waxaa weeye liannahu xayun fi lxaqiiqa xaqiiqa ahaan wuuba nool yahaba xaqiiqada wuu nool yahay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllaahi amwaatan bal axyaaءu cinda rabbihim yurzaquuna farixiina bima aataahum allahu min fadlih ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ha u malaynina dadka ilaahay jidkiisa lagu dilay dad dhintay inay yihiin bal axyaa cinda rabbihim yurzaquun waa dad nool xagga rabbiyaa laga irsaaqa farixiina bima aataahum allahu min fadlih wixii ilaahay uu siiyey oo deeq ah oo fadligiisa ah ayaba ku faraxsan yihiin waa dad faraxsan marka waaba nool yihiinba sidaa awgeed ayaan iyaga aysan ugu baahnayn in salaatuuljanaaza lagu tukado ila shahiida shahiidkii maahan shahiidkaasoo fii qitaali اlkufaar gaalada dagaalkooda ahaaday wasiqda waila siqda dhiciskii mahane idaa waktigii nasala dhicisku uu soo dego oo caloosha hooyadii uu ka soo baxo meyitan xaaluu yahay isagoo meyd ah qabla tamaami ashhurihi bilihiisa taam noqoshadooda ka horna isagoo meyda uu soo dego oo qabla tamaami ashhurihi maxaa loola jeedaa yacni waa intuusan lix bilood gaarin wa huwa sittatu ashhuru sittatu ashhur bilaha loola jeedo lix bilood isagoon gaarin ayuu soo dhacay dhiciskii wax nafa iyo astaanna ma lahan astaan nololeedna kama muuqato wax astaan nololeed ah oo ka muuqdaan ma jiraan ma dibaaxan dibaaxasho ma samayn ma dhawaaqin waxuu sameeyey maleh isagoo cad unahu iska soo dhacayo wasiqda waila siqda kaa isaguna lagu tukan maayo salaatu uljanaaza isaguna ma lahan wasiqda dhiciskii maahana idaa nasala hadduu soo dego meyitan xaaluu yahay isagoo meyda qabla tamaami ashhurihi bilihiisa taam noqoshadooda ka hor hadduu soo dego fa innahumaa labadaas waa shahiidka iyo dhiciska laa yugasalaani lama dhaqo walaa yusallaa calayhimaa mana lagu tukado mana la dhaqayo labadaas mana lagu tukanayo wa aqalu gasli lmeyti meydka dhaqiddiisa kan ugu yaraanta badan tacmiimu jasadihi jasadi ilmeyt meydka jirhkiisa kala gaarsiintiisiiw bilmaa'i biyaha la kala gaarsiiyo maratan hal mar la kala gaarsiiyo markaasoo waaxidatan ee keligeeda bishardi an tazuula canhu meydka inay ka zuulayso shardigeeda ayaa markaa lagu kaaftoomi karaa al awsaakhu wasakhyaalku inay ka zuulayaan shardigeeda allatii awsaakdaasoo tamnacu diidaysa wusuula almaa'i biyaha gaaridooda ilaa jasadihi meydka jirhkiisu inay biyaha gaaraan wasakhda u diidaya waa in wasakdaasi marka hore laga zuuliyo bitilka taasna wasakdu ay ku zuulayso taasoo almarati ee halka mar ah wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala meydka wuxuu bilaabay sheekhu habka loo dhaqo wuxuu ku yidhi meydka ugu yaraan markii la yidhaaho maxaa ugu yar oo waajibku nooga dhici karaa markaan meydka dhaqayno waajibku wuxuu nooga dhici karaa ugu yaraan uu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala waa in hal mar uun biyihii la wada gaadhsiiyo meydkii haddii hal mar biyihiisii la biyihii la wada gaadhsiiyo oo hal meel oo ka qalalan walow shacra waaxidaba allah ka dhigo hal timba oo qalalan laga ilaaliyo kulligii biyihii la wada gaadhsiiyo waajibkii u dhacay waa ugu yaraan laakiin sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah halkaas mar oo aada leedahay waa ku kaaftoomi in wasakhdii ay ku zuulayso wasakhdaasoo celinaysay in biyuhu ay jirka meydka gaaraan amaa haddii wasakhu ay jirto wasakdaasoo diidaysa biyuhu inay gaaraan meydka jirkiisii dee hal mar laguma kaaftoomayo markaa waa inaan wasakdan zuulino marka hore wasakdan waa inaan zuulino laakiin haddii halka mari biyihii jirka meydka aada gaarhsiinaysay macal wasakhdii iyo waxa dhan haddii ay baabi'in karaan halkan mar waa lagu kaaftoomi karaa halkaa mar wa akmaluhu akmalu lgasli dhaqidda meydka kan ugu kaamilnimada badan sida ugu wanaagsan sida ugu wanaagsan oo ugu fadliga badan an yujlisa waa inuu soo fariisiiyo hu meydka alghaasilu qofka dhaqaya waa inuu soo fariisiiyo meydka maa'ilan xaaluu yahay meydku isagoo u leexday ilaa qafaahu qoorqoortiisa asagoo dhinac dhinac u leexday meydku waa inuu soo toosiyo xoogaa soo fariisiiyo wayusnida waa inuu qofka dhaqaya uu ku tiiriyo dahrahu dahra almeyd meydka dhabarkiisana waa inuu tiiriyo oo muxuu ku tiirinaa ilaa rukbatihi jilibkiisa habkaasaa ugu fiican in loo dhaqo oo habkan maxaa weeye meydkii qofku qoortu soo qaban markuu doonayo inuu dhaqo qoorta meydku saa u soo qaban wuxuu ka dhigi qof fariisinayo oo kale laakiin si caadiyana uma fariisinayo xoogaa xoogaa isagoo maaragtaa madaxa ka soo qaaday sariirta oo kale ayuu ka dhigi dhinaca lugtiisa midigtaana wuxuu ku tiirinaa meydka si uusan u dhicin si uusan u dhicin lugtiisa jilibkiisa midigta ah ayuu dhabarka meydka uu saari uu ku tiirin intaas markuu sameeyo muxuu samayn wayumira waa inuu marsiiyo waa inuu marmariyo yaddahu gacantiisa calaa badnihi badni lmeyt meydka calooshiisa ayuu gacanta sidaa u marmarin oo maxay tahay faa'iidada marka la marmarsiinayo caloosha meydka gacanta marka saa loo marsiinayo oo loogu salaaxayo maxay tahay faa'iidada laga leeyahy liyakhruja inuu soo baxo uu caloosha u marmarinaa maa shay uu soo baxo shaygaasoo fiihi fi lbadni caloosha ku dhex jira oo min aladaa qurun ah lacalla haddii saxare iyo caloosha ay ku dhex jiraan si ay dabada waxaas uga baxaan dabada si ay uga baxaan meydka dabadiisa uusaa caloosha maaragtaahay uga marmarin gacanta isagoon ku xoojinaynin si ludfiyo naxariisi ku jirto ayuu caloosha saa uga marmarin haddii wax soo bixi lahaayeen lacalla bal haddaba intaan dhaqiddii la bilaabin si ay wax u soo baxaan oo markaa loogu astajeeyo meydka uma markuu sidaa sameeyo oo gacanta caloosha uu ka marmariyo yaksila waa inuu dhaqo saw'atayhi meydka labadiisa cawro labadiisa cawrow dhaqi cawrada laga kaadiyo iyo midda laga saxaroodaa loola jeeda labadaa cawro ayuu dhaqiyo waa u astajeyna bikhirqatin calal waa inuu ku dhaqo khirqadaasoo malfuufatin lagu duuduubay calaa yadihi yadi alghaasil qofka wax dhaqaya gacantiisa lagu duuduubay gacantaasoo alyusraa ee bidixda ah sida adiguba bidixda aada ugu astajooto markaad astajoonaysid meydkana waxaad ugu astanjeyne bidixdaada bidixdaa iskale mar walbaba asijada bidixdaad marka waxaad ku duuduubanee calal maro oo kale ayaad ku duuduuban ama bahashan hadda la sameeyo waxaaba sahlan galoofiska inaad gashato galoofiska gacmaha la gashado galoofiskaasaad gashanee markaasaad u astajeyne meydkii uma markaa kabacdi markuu gacanta ku duuduubto marada yunadifa waa inuu nadiifiyo markuu u astajeeyo kabacdi uma markuu u astajeeyo kabacdi yunadifa waa inuu u nadiifiyo asnaanahu asnaana almeyt meydka ilkihiisa iyo wa min kharayhi iyo labadiisa duleel oo sanka sanka labada meeloodoo ka duleesha ayuu yacni wuxuu ka gelgelinaa farihiisa iyo wa udunayhi meydka labadiisii dhagood waa inuu u nadiifiyo bisabaabatihi fartiisa waa inuu ku nadiifiyo fartaasoo alyusraa ee bidixda ah fartiisa markaa bidixda ah ayuu dhegaha uu meydka oo sidaa u gelinaa haddii wax dheecaana iyo wax wasakha iyo dhegaha ay ku jiraan sankuu sidaa uga gelgelin haddii sanka ay wax ku jiraan oo dheecaan ama wasakh ay jiraan waa saasuu ugu nadiifin wayalufa waa inuu ku duuduubto calayha cala alyadi اlyusraa gacanta bidixda ah likulli maratin mar kasta khirqatan calal waa inuu ku duubto calashaasoo nadiifatan ee nadiifa oo naxwaha ama calalka wax la mida ulajeeddada waxaa weeye yacni mar walbaba marxalad markaad ka gudubtaba waa inaad beddesho calalkii masalan ma aha calalkii ama galofiskii aada ugu astajeesay ilkaha uguma tirtiraysid kii aada ugu astajeesay calashii waa inaad beddesho kaas cawro iyo meel sa laga saxaroodo iyo waxaasaad soo taabsiisay kaas waad iska dhigay waad iska tuuri mid cusub galofis cusubaad gashane markaasaad kabacdi sankii iyo dhegihii iyo markaas kabacdi aad ugu tirtiri uma markaa kabacdi yuwadi'a waa inuu u weyse qaado markuu u astajeeyey kabacdi waa inuu u weyse qaado hu meydka kalxayi ka wuduu'i alxayi qof nool weyse qaadkiisoo kale sidii qof nool yacni ugu weyse qaadan jiray saasoo kale aad ugu weyse qaado uma markaa kabacdi yacuma waa inuu kala gaarsiiyo hu meydka bilmaa'i biyaha halaatha maraatin saddex goor uu biyaha kala gaarsiina markan waa markii ugu horreysay oo wasakhda uu ku mayrayey mar labaadoo haddana ku shubi mar saddexaadoo haddana ku shubi nidaamkaasaa ugu fiican uguna ajir badan uguna khayr badan habka meydka loo dhaqay wa yakuunu waxaa ahaanaya fi lmarati marka maradaasu aluulaa ugu horreysay sidrun gob ayaa ahaanaya ow naxwuhu naxwu sidri ama gobkaas wax la mida marka ugu horreysa waa marka wasakhda laga zuulinayo waxyaalo waxaad u adeegsanee wasakhda si degdega meydka uga zuulin kara sida geedkan la yidhaha gobka oo kale geedkaa gobka caleemihiisa markii la qallajiyo oo la shiido si wanaagsan waa saabuun oo kale wey wasakhda way la dagaalamayaan way goynayaan waxaa booskiisii laakiin hadda galay oo istaagi kara saabuunahan saabuunta iyo shaambada iyo kuwaas iyo wax walba wasakhda goyn kara ayaa la doonay markaas kabacdi inaad wasakhda aada marka hore ku zuuliso wa fi lakhiirati wa fi lghaslati alakhiira dhaqidda ugu dambaysa saddexdii dhaqmood dhaqidda ugu dambaysa waxaa ahaaday qaliilun wax yar waxaasoo min kaafuurin ee udug ah dhaqidda ugu dambaysa waxaad ku dari xoogaa udug oo catar iyo wixii la mida ayaad ku dari wayabda-u wuu bilaabaa fii kulli maratin mar kasta wuu bilaabaa markaasoo min athalaati ee saddexda gooroo la dhaqayo meydka ka mid a bigasli ra'sihi ra'silmeyd madaxa meydka dhaqidiisuu mar walba ku bilaabay mar walba sida fiican ee sunnada waxaa weeye saddexda gooroo meydka la mayrayo o la dhaqayo inaad madaxa ka soo bilowdid mar walbaba madaxaad ka soo bilaabid wasunnatu sunnadu waxay tahay an yunashifa inuu qallajiyo hu meydka bacda tamaami gaslihi meydka dhaqidiisa taamyeelidiisa ka bacdi waxaa sunnaha in la qallajiyo shukumaan iyo wax lamida lagu qallajiyo waa markii dhaqiddu ay taam noqotay waa la karfanin rabaa karfantiioo isagoo qoyan ha dhex gelinin isagoo qoyan meydkii ha dhex gelinin markii dhaqiddii ay taam noqotay shukumaan soo qaado ka qallaji biyaha meydkii isagoo marka aada qallajisay markaa kabacdi karfantii geli wa yukafanu lmeyitu meydkii waa la karfaniyaa fii maa shay ayaa lagu karfaniyaa shaygaasoo yajuusu lahu lilmeyd meydka u bannaanaa jiray fii xayaatihi fii xaali xayaatihi meydka noloshiisa nolosha xaaladdeeda wixii u bannaanaan jiray fii maa shayaa lagu karfanayaa shaygaasoo yajuusu lahu meydka u bannaanaan jiray fii xayaatihi fii xaali xayaatihi meydka noloshiisa nolosha xaaladdeeda lubsuhu shaygaa labiskiisu u bannaanaan jiray waa faacilkii yajuusu yajuusu faacilkiisii lubsuhu labiskiisa uu bannaanaan jiray oo mina hiyaabi dharkii ah masaladan sheekhu wuxuu ula jeedo meydka maxaa lagu karfanin karaa wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa lagu karfanin karaa wixii markuu noolaa qofkan diintu ay u bannaysay inuu labisto markuu noolaan jiray wixii diintu u bannayn jirtay maxaa la diidan yahay marka qofkii maalan meydka ahaa waa nin raga isagoo nin ragaa karfantii in looga dhigo xariir xaaraan wey ma bannaana leanna xariirta ragga xaaraanay ka tahay haweenka un bay u bannaan tahay xariirta marka meydkii isagoo nin raga ah haddaad tidhaahdo karfantii waxaan uga dhigay xariiraan uga dhigay waa xaaraan leanna intuu noolaan jiraba ma bannaanayn inuu xariirta uu labisto wal abyadu midka cad ayaa afdalu ka fadli badan min hayrihi hayr alabyad midka cad hayrkii kan cad ayaa ka fadli badan maro madow iyo mid jaallo ah noocay doontaba ha noqoto meydka karfan waa looga dhigi karaa laakiin sunnadiyaa maqan sunnadu maxay tahay sunnadu waxaa fiican inay caddaato karfantu karfantu inay caddaato waajib ma ahani waa sunno sunno wey waalqadiimu wa thawbu maradii thawbkaasoo alqadiimu ee horreeyey oo hore meesha guriga u yiilay kaasoo almaqsuulu la dhaqay ayaa owlaa ka habboonaasho badan min aljadiidi mid cusub ka habboon haddii karfan ay guriga horay u olin jirtay maro cad maradaa cad oo aan cusbayn ayaa ka fiican kana fadli badan maro cusub intii suuqa laga soo iibin lahaa haddii mid kaloo cadi guriga ay taallo middaa cadaa fadli badan oo wanaagsan oo hore loo isticmaali jiray hore meesha u oli jirtay haddii aysan jeexjeexnayn oo wax duuga aysan ahayn oo ihaano meydka aysan ugu jirin waxaa qadiimka ahaa ka fadli badan kana wanaagsan mid cusuboo suuqa laga soo raadiyo leanna waxaa weeye sayidina abubakar sidiiq markuu geeriyoonayay sida riwaayadii imaamu albukhaari saxiixiisa uu ku warinayay gabadhiisii caaisha ayaa waxay tidhi aabbow aan karfan kuusoo iibin markaasuu wuxuu yidhi alxayu axaqu biاljadiid qofka noola ku xaqnimo badan marada cusub ama aniga middan guriga iska taallee cad halla ii keenuu yidhi abubakar sidiiq maradan guriga iska taalloo cad halla ii keenuu yidhi leanna waxaa weeye qofku hadduu ahlu khayr ahaa oo u cibaadaysan jira uu dadaali jirana wax ka khayr badan maradan cusub ayaa uga horeeya qabrigiisii hadduu qof ahlu khayra uusan ahaan jirin oo shahawaadka naftiisa iska raaci jirana haddee mara cusub waxba ku tari mayso cadaabka ilaahay kama difaacayso wa aqalu lkafani kafanta waxaa ugu yaraan badan lafaafatun go lafaafadaasoo waaxidatun ee keligiisa hal go waa lagu kaaftoomi karaa lafaafadaasoo tasturu asturaysa jamiica albadani jirka dhammaantiis asturi karta hal maro oo meydka jirkiisao dhan wada kaafin karta oo asturi karta waa lagu kaaftoomi karaa ama ha noqdo meydku rag ha noqdo ama haweeney ha noqdo hal maro oo keligeeda waa lagu aasi karaa laakiin bishardi in jirka meydkaoo dhan ay asturayso ayaa shardiga ilaa ra'sa almuxrimi qofka muxrimka ah oo xajka iyo cumrada soo xirtay madaxiisa ma ahani wa wajhaalmuxrimati gabadhii xajku u xirnaa ama cumradu ay u xirnayd wejigeeda maahani kuwaa lama daboolayo fa yaxrumu waxaa xaaraam ah satruhumaa satru ra'si waalwejhi madaxaas ninka oo xajku u xirnaa dhintay iyo haweenayda xajku u xirnayd dhimatay wejigeeda labadaa asturkoodu waa xaaraan masaladan ulajeedadeed maxay tahay ninkii isagoo xajkii u xiran yahay oo weli xajkii aan dhammayn oo xajkii aan ka xalaal noqon ayaa wakhtigiisii dhammaaday oo geeriyooday ninkaas habka loo karfininayo wejigiisa yacni wejigiisa maana madaxa madaxa in laga asturo xaaraan wey hadduuba nin yahay ninka muxrimka ah oo xajka ama cumrada isagoo u xiran geeriyooday madaxa in laga asturaayo xaaraan wey haweeneyna haweeneydu iyadoo xajkii u xiran yahay ama cumradii ay u xihan tahay ayay geeriyootay iyadana wejiga in laga asturaahay xaaraan wey laakiin maxaa laga asturaa madaxii waa waajib madaxa iyada waa loo asturay haweeneyda madaxa in loo asturo waajib wey xataa haddii xajku u xirnaa ama cumra ay u xirnayd laakiin waxa la diidayo waxaa weeye iyadana wejiga xaaraan wey iyadana in loo asturo marba haddii xaj ugu xirnaa liannahu ninkii nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xilligiisii dhintay isagoo maaragta muxrim ah oo xajku uu xiran yahay ayuu wuxuu ka dhacay hashiisii hashii uu xajka ku soo aaday ayuu ka faniinay oo uu ka dhacay markaasaa qoortii ay ka jabtay saasuu ku dhintay marka saxaabigaas nebigu sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu ku yidhi madaxiisa ha asturinina uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin inta kale ka asturuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa akmaluhaa lildakari wa akmaluhu akmalu lkafan kafanta waxaa ugu kaamilnimo badan lildakari ninka kafanta waxaa ugu kaamilnimo badan wa akmaluhu wey meeshaa saasaa wanaagsan akmaluhaa uu dhigay sharax wa akmaluhu akmalu lkafan kafanta waxaa ugu kaamilnimo badan lidakari ninka halaatu lafaa'ifa saddex go' waxa dhintay hadday yihiin qof raga hadduu yahay sida sunnada ah oo ugu fadliga badan waa saddex go' in lagu karfaniyo saddexdaas go-oo laysa fiiha saddexda dhexdooda qamiisun qamiis uusan ahaanin walaa cimaamatun cimaamadna aysan ahayn sida sunnadaa waxaa weeye nin qofka yacni la karfaninayo hadduu rag yahay waa in saddex go' saddex go' in lagu duuduubo sidaasaa sunno ah aanna la raacsiin wax qamiisa wax cimaamadana aan madaxa loogu duubin wax cimaamadana aan madaxa loogu duubin liannahu xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen wuxuu ahaa kufina rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaa lagu karfaniyey fii halaathati ahwaabin saddex maro waa xadiiskii umuna caaisha ay warinaysay caaisha waxay tidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam saddex maro ayaa karfan looga dhigay laysa fiiha qamiisun walaa cimaama bukhaari iyo muslim waxay wariyeen karfanta nabiga sala allahu calayhi wasalam qamiis kuma jirin cimaamaduna kuma jirin marka itibaacan lirasuuli illaah iyadoo rasuulka la raacayo sala allahu calayhi wasalam waxaa fadli badan inaan qamiisna lagu derin cimaamadna aan lagu derin cadadkana la gaarsiiyo ilaa saddex ilaa saddex saasaa fadli badan walil unhaa haweenaydiina waxaa u fadli badan lifaafataani laba go' iyo wa isaarun macawis dhexda looga xirayo iyo wa khimaarun shaash iyo wa qamiisun qamiis shantaasaa iyadana u fadli badan waa laba go' iyo macawis dhexda looga xirayo iyo shaashka iyo qamiis shan wey shan shay wey waa laba go' oo lagu iyadoo dhan lagu duuduubayo iyo isaar isaarka yacni ulajeedada laga leeyahay karfantii oo go-an nafteedii ayaa dhexda looga xidhayaa loola jeedaa waa intaan labadii waaweyneed lagu duuduubin labadii waaweyneed intaan lagu duuduubin ka hor dhexdaa loo xidhahaya dhexdaa loo xidhahaya markaasaa haddana waxaa loo gelinaya wax qamiis oo kale u eg waana karfantii nafteedii karfantii oo habkii loo talayo habkii qamiiska habkii qamiiska loogu talayo dhexdana waa loo xihay kabacdii haddana madaxa waxaa loo saaray karfan oo shaash camal looga dhigayo ayaa madaxa loo saaray intaas markii la sameeyo kabacdiyaa labadii karfanoodoo waaweyneed ayaa iyada dhan lagu soo duuduuday saasaa haweenkana u fadli badan waa sidii lagu sameeyey zaynaba binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii nabiga sala allahu calayhi wasalam wa sunnatu sunnadu waxay tahay an yuudaca in la saaro calaa manaafidi almeyd meydka duleeladiisa meelaha ka duleela sida dabada oo kale sanka oo kale meelaha meydka ka duleela iyo wa acdaa'i sujuudihi iyo meydka sujuuddiisa xibnihiisii qudnun in suuf la saaro sidaasaa fiican waajib ma aha laakiin waa sida fadli badan meel walba meydka uu ka duleelo oo maalan dabadii sankii dhegihii afkii meelahaasoo dhan waxaa wanaagsan in suuf loo saaro si bahallada iyo waxyaalaha aysan u gelin laakiin qofkii qof dhintayu bahallada iyo meelaha dulduleelada si aysan uga gelin in suuf la saaraa sunno ah waxaa kaloo sunno ah acdaa'u sujuud meelihii meydku uu yacni uu ka sujuudi jiray wejigii iyo labada calacalood iyo meelaha iyagana in suuf loo saaro ikraaman liacdaa'i sujuud karaamayn la karaamaynayo xubnihii uu ilaahay uga sujuudi jiray subxaanahu wa tacaala wa an yurasha in la rusheeyo ayaa sunno ah calaa jasadihi jasadi ilmeyd meydka jirhkiisa iyo wa calaa kulli dabaqatin iyo dabaqad kasta dabaqadaasoo min dabaqaati alkafan dabaqadda waa laablaab wa calaa kulli dabaqatin iyo meel kastoo laaban meel kastoo laaban laabitaankaasoo min dabaqaati alkafani karfanta laalaabiyaalkeeda ka mid ah ilaa karfantii waa lagu duuduubi qofka dhan saasaa loogu wareejina meel walboo karfantu ay ka duubmayso iyo jirkiisaba waa lagu rushayn oo maxaa lagu rushayn iyo wa cala alqudni suufkii naftiisa oo indhaha iyo dhegaha iyo loo saarayay waxaasoo dhan waxaa sunnaa in lagu rusheeyo xanuudun udug meel walboo karfantu ka laabmayso iyo suufkii waxaasoo dhan iyo jirka meydka waxaasoo dhan waxaa sunnaa udug in laga buuxiyo udug in lagu rusheeyo loo marmariyo wa yuudaca in la dejiyo oo la saaro ayaa la sunneeyaa maca alxanuudi xanuudka udugga micigiisa kaafuurun udugga la yidhaha magaciisa kaafuur waa nooc udugga ka mid a kaafuurkaas haddana in lagu daro waa ziyaadatan lidiib diibka iyo caraftii oo lasii ziyaadinayo saasaa sunnaa wa an tushadda in la xiro ayaa la sunneeyaa alyaahu meydka labadiisa bari labada bari oo meydka bikhirqatin calal in laysugu xidho si aysan u kala qaadmin carar in calal in laysugu xidho ayaa la sunneeyaa wa an yushadda alkafanu karfanta in lagu xidhona waa la sunnayn bishidaadin xarko lagu xidhxidho ilaa karfantii haddii inta la yska duuduubo waxba aan la xihin way soo dhaca way soo daadaneen karfantii marka meesha dhexda ah meydka dhexdiisa markii karfanta lagu duuduubo kabacdi meesha dhexdaana xarigaa lagu xidho aan aada loogu dhuujinaynin oo meydka loo turayo oo loo naxariisanayo dhinaca madaxana meesha madaxa agtiisa oo madaxa ka baxsanoo kuuska horena waa laga xidhi meydka meesha lugihiisa ku aadanna lugaha meesha ka baxsanoo karfanta haraadiga soo harana waa laga xidhi saddexdaas meelood ayaa markaas meydka laga xidhxidho wa an yushadda alkafanu karfantii in la xidhxidho ayaa sunno ah oo la sunneeya bishidaadin xarko lagu xidhxidho wa tuxallu shidaadu xarkahana waa laga furfuri canhu meydka xaggiisa waa laga furfuri fi lqabri qabriga dhexdiisa ayaa looga furfuri meydka markaa qabriga la gelinayana wixii xarigoo dhan waa laga furfuraa wixii xarigoo lagu xidhxidhay karfanta dhammaantood waa laga furfuri taasaa uun qof walba marxaladaasuu mari qof walba oo u taalla marka waa in marxaladaas oo kale loo diyaar garoobo qofkii asagu qubaysan jiray oo labisan jiray oo xaragoon jiray maanta waa la gedgedina dabadiisiyaa loo xidhxidhi dabadiisiyaa maaragtaa loo astinjaynaa cawradiisiyaa maaragtaahay farta la gelinaho loo astinjoonaa aaway maaragtaahay yacni kibirkii iyo qabweynidii iyo xarakadii iyo wixii ma jiraan bini aadamka marka maxaaba kibir u yaallaba meeshaa qofay u dambayso iyo xaaladaha maraya inuu ardadan dusheeda ku kibro ma aha waa inuu ardadan dusheeda alla kacabsi iyo tawaaduc waa inuu nolosha yartaahay u dhiman waa inuu ku dhammaysto nasalu اllaha tacaala an yuwafiqana lidalik ilahay hana waafajiye subxaanahu wa tacaala allah subxaanah wa tacala